الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كيشانات كتابك سفينة النجاة faslun haadaa faasilun wey muujibaat اlgusli qubayska waxyaalaha waajibiya sittatun lix weeyaan qubaysku marna waa sunni mar waa waajib mar waa iska mubaax waxaa hadda laga hadlayaa qubaysyada waajibkaa wey qubayska waajibkaa sababka keenay inuu waajib noqdo waa lix muujibaat اlqusli mayriga waxyaalaha waajibiya oo keenayaay sittatun waa lix weeyaan marka qusli iyo gasli qaynka in la kordhigo baa ka fasaaxo badan in la godo masdaru kasalo weeye moogta kasala gaslan facala faclan waaya sidaas baa fiican baa le qisl haddii la yidhaahdana waa shayga wax lagu dhaqayo oo gasangasta iyo sidriga gobta iyo saabuunta iyo waxaasaa qisli baa la yidhahda fuqahadu haddii waxay dhaheen wax loo idaafeeyo sida qasluljumca iyo hal la godo qusluljumca iyo quslulciideyn iyo hala yidhaahdo saasaa fiican bay dheheen haddii loo idaafeeya sababka haddii maro iyo wax la mida loo idaafeeyana ha la kordhigo sharciga hadda qubays waxaa la yidhaahdaa biyahoo lagu dul dareeriyo qof jirka oo dhan iyadoo niyadna ay jidhoo la niyeystay in qofkaas mayri waajiba uu la imaanayo lixda arrimood oo waajibinaya mayriga saddex ragga iyo dumarkay ka dhexeeyaan saddexna dumarkay gaar u yihiin meni soo baxda iyo dhimashada iyo isku galmoodka rag iyo dumarba waa ka dhexeeya laakiin saddexda gaarka dumarka ku ah waa dhiigga caadada iyo nifaaska iyo umulidda waayahay muujibaatlqusli qubayska waxyaalaha waajibiyaaye sittatun lix weeye alawel kan ugu horeeya ilaajulxashafati xashafada gelinteeda weeye dakarka ama xubinka taranka ragga filfarji la geliyo waa kow walfaani waxay ka dhiganta kan labaad wa khuruujulmaniyi mani soo bixideed wey marka hore aan saa u macnayno mar kastaba horta iyo maalin kastaba fasalka marka u horeysa si laqbadiisa ugu fadhiisato ragga uu ku cusub yahay kan saddexaadna waxa weeyaan oo halkaa la socda khuruujulmaniyi markii la yidhi mani soo bixideed wey iyo wal xaydu xaydkii dhiga caadada ahaa wey iyo wal nifaasu nifaaskii iyo wal wilaadatu dhaliddii umuliddii maxaa ka dambeeya wal wal mowtu buu kani ka bood iyo wal mowtu lixi buu awal yidhi markaasow kiinada waxaad daawacaysa hadday rabto ka boodis marka xabad xabad aan usoo qaban lixdaas kan u horeeya waxa weeyaan ilaaju lxashafati fi lfarji waxyaalaha keenaya mayriga weeyaan dakarka ama xubinkaa taranka oo xubinkaa kale oo farjigaah ilaaj ama gelid haddee uu gaaro waxaa imaanaya mayri qubays baa waajib noqonaya ayib farjigaa wuxuu doono ha noqdo hadduu doono mid xumaan iyo dhaqan xumo sameeye xoolo iyo waxaasu tegay ha noqdo qubays baa imaanaya meesha ama meyd u tegay oo kale mani ha timaado ama yaysan imaan qubays baa imaanaya waaya kan labaadna waa khuruujulmaniyi mani soo baxdo wey mani hadday daahidho soo baxdo oo debedda u soo baxdo qofkiiyo soo jeeda ama isagoo hurda rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo qubays baa isna waajib noqonaya waaya marka manigaas calaamadow leeyahay biyaha ka imaanaya meesha xubinkaas dhowr biyood baa ka yimaadeen mid ka mid a mani la yidhaahda waa midkaas bini aadanka laga abuuro waa biyo cad oo culus xagga ragga ama waa biyo booroboorow ah oo jilicsan xagga dumarka biyahaas baa mani la yidhaahdaa tilmaamo kalena waa leeyahay qofka manidiisi oo ka soo baxday wey isaga manidiisi qubays baa markaa waajib noqonaya haddii manida qofka ka soo baxda ay tahay mani kale oo gabadhii markay qubaysato oo kale mani kale ay ka timaado oo aan ahayn teedii ama teedii iyo tii kale oo isku darsan ah qubays kalaa imaanaya markaas ayb manidaas iyana qubays bay keenaysa manidu marka horta ma najaasa mise waa daahir manidu waa waa xukunkeedu waa dahaaro binu aadankaa laga abuuray ambiyadii ilaahay o dhan baa laga abuuray binu aadan oo dhan baa laga abuuray waayahay nebi aadan ciid laga abuuray markii laga reebo iyo xawaa oo feertiisi laga abuuray midab dhiig hadday xataa ku soo baxdo manidu mar haddii tilmaamihii manida laga helay waa mani weeye waana daahir jirkii iyo maradii iyo najaaseyn mayso waa laga qubaysanaya waxaa jira biyo kale oo la yidhaahdo madi tii hore nuun bay ahayd mani bay ahayd tan waa daal madi biyo la yidhaahdo iyo kuwo la yidhaahdo wadi oo waaw bay ka bilaabanaya kuwan wadidaahi waa biyo cadoo laftooda culus laakiin midabkoodu boorboor oo kale ah oo qofku hadduu kaadiyo iyo laga yimaa laga yaabo inay dabakaadida dabadeeda yimaadaan ama wax culus iyo hadduu qaado oo xamaalo ay ka yimaadaan labadan biyoodoo dambe waa najaaso iyagu waa najaaso barada iyo jirka meesha ka taabtaan waa la iska mayraya marka wuxuu yidhi shaarixan baa wuxuu leeyahay kuwa wadida ah iyo kuwa medida ah medi mani maaha waa medi labada dambe labaduba waa najaaso naaqidun lilwuduu'i weesadana waa burin qofkii weese qabay غayru muujibin lilqusli qubaysna ma waajibinayo wahaada alakhiiru midkan dambe oo wadidaada wowga ka bilowda yakiru khuruujuhu soo bixidiisu way badanta inuu ka soo baxo min aladiina dadka yaakuluuna cuna shajarata alqaati qaadka alqaat mataqaan shajarata alqaati shajarata alqaat geedkaa dadka cuni badanaaba ka timaadaa fil yaman u yidhi sheekha kitaabka qoraa yaman ah badanaaba dee me wadankii kalena waddan keliya ma ahe waddankuu ka warqabo isagu sheegaya waaye taa halkaasuu kaga baxa waxaa soo haray manidii soo bixideedii waa laga hadla soo dhaaf wal xaydu dhiigga xaydka la yidhaahdo wey waa caado markau go-o baa mayrigu imaanaya iyo wanifaasu dhiig dhalmihi waa dhiigga umulidda ka bacdi yimaada ilmahoo dhan markuu soo socmay wixii ka horeeya iyo maaha hadday calaqa tahay ama cadyar tahay iyo wixii la mida waa la mid oo umulisooyinku dhahaan waxaani binu aadanka asalkii laga abuuri lahaa weeye dhiiggaa ka bacdi yimaada waa waa nifaas wayakfii ikhbaaru waaxidati minhuna hal gabar hadday sheegto waa ku filantaha cala lmuctamid gabdho badan iyo inay markhaanti kacanma hal gabar hadday dhahdo cadkan ama waxaani binu aadanka wixii laga abuuri lahaa weeye laakiin hadda soo dhacay waa hal gabar waa ku filantaha bu cala lmuctamid oo ilmaha kan lixaad walwilaadatu wey kan shanaad wilaada waa dhaliddii waaye haddii gabadhii umusho xataa haddaan dhiig iyo wax kale waxba ka imaan ilmo qallalan ba ha dhasha hadday rabto qubays baa waajibay oo muxuu u waajibay wuxuu u waajibay ilmahan laftiisu yimid oo dhashay dee meni baa laga abuuray meni hadday timaado keligeeda soo lagama qubayseen ilmaha laftiisa meni baa laga abuuray menidii ilmo nool laga dhigay wey waay marka isaguna waa sidaas ayib waxaa soo haray fasalka ku xiga faslon furuud اlgusli waxaan ka booda walmowt dhimashadii wey rag iyo dumar kii dhinta qubays baa waajibaya dee iyagu dhintee dadka nool baa waxaa ku waajiba inay mayraan inay mayraan baa waajib ku ah weliba si fiican baa loo mayrayaa jirkiiso dhan baa lagu camimaya waaba kama fasalkan dambe wuxuu sheegayaa sida qaabka noqonayo mayriga faralyaalkiisu faslun furuud lqusli qubayska faralyaalkiisu itnaani laba wey markaa qofku qubaysanaya iska qubaysa maahe labadan arrimood waa in la helo kow anniyatu niyo waa inuu niyeysto markuu biyahaas ku bilaabayo qubays farale inuu mayranayo niyow la imaanaya niyadii waa iyadii lasoo sharxay niyadaasay la imaanaya wathani waxay ka dhigan tahay midka labaad alawalo aniya wathanina wa tamiim tacmiimulbadani jirka oo lagu camimo weeye bilmaai biyo qofka jirkiisa oo dhan waa inuu biyo ku camimo wey timaha iyo maqaarka iyo laalaabyada waa inuu biyaha gaarsiiyo timuhu xataa hadday timo isku xirxiran yihiin oo isku tidcan oo isku xiran aan biyuhu gaarayn haddii aan la furfurin waa in la furfuro dee gaarayaanna dhimo leh meydka markii la mayrayo mayridda meydka la mayrayaaye waa waajib waa innaga hadda soo marnay laakiin niyadaas qofka u mayraya inuu niyeyso waajib kuma ah ee waa u sunni mayriguna waa waajib meydka in la mayro niyadiisu laakiin waa sunni meydka in loo weeseeyo markii la mayray ka bacdi ama ka horba weesadaasi waa sunna in loo weeseeyo laakiin niyadeedu waa waajib waa sunno niyadiisi waajib noqotay iyo waajib niyadiisii sunno noqotay waay taasna halkaasaa la dhig jirkii oo dhan baa biyihii lagu camimayaa waa la gaarsiinayaa waa la iska hubinayaa haddii meeshuu jirku najaaso iyo wax lahaa mayrigaana ku filan sida imaamu nawowi ay qabaan hadday najaaso la dhaqmaysa ay tahay imaamu raaficina isago wuxuu leeyahay maya waa in najaasada si gaara loo dhaqo laakiin najaasadu hadday cayniya taho wax muuqda ay tahay jurmi leh awsaaftii leh waa in dee markaas la dhaqo iyado najaaso ay iyo wixii la mida ka yimid hadday tahayna iyadoo hadda iyo khinziir iyo waxay ka farcamay iyaduna waxay noqonaysaa toddobadii jeer in la dhaqo ilmaha yar oo aan weli la gudin ama buurya qabka oo kale la yidhaahdo haddii uu maalan dhintaba dee buuryadaas ama haraggaa meesha ka hooseeya waxaa la rabay in biyaha la gaarsiiyo haddii halkaasna waxay noqonaysaa meydkii in xurmadiisi lagu xadgudbay maxaa la samaynayaa biyihiina in meydka la wada gaarsiiyo baa loogula tukan karaa rimligu wuxuu leeyahay haddee ha layska aaso xaban ayaan lagu tukan laakiin waxaa la yidhi warka laga daayo ibnu xajar baa aha wuxuu yidhi maya waa la mayrayaa meeshaan muuqan weydayna waa loo booraynayaa ilaa waxbaa hooseeya aan mayrigu gaarayne waana lagu tukanayaa yus- waa lagu tukanayaa lidaruurati daruura daruuro ahaan baa loogu tukanaya iyo wasatran lilmeyiti meydkaa la asturayaa wa qowlu ibnu xajar baa awlaa wa ajwad meyd ha layska aaso bilaa salaada yaa rimliga waxaa la yidhi ibnu xajar tuxfaha baa awlaa wa ajwad taasaa habboonaan badan oo wanaag badan qof islaam oo salaad la-aan la asay waa arrin aan la qaadan karin arrin adag wey taasaa marka ina qaadanaysa ayib waxaa jira marka dadka qubaysyaal kale oo tiro badan ama mayrayaal kale oo waxaa jira dee sunnayaal ah oo tiro badan ayaa jira mayrayaashaasi marka iyagu waa gaarkooda wey gaarkooday u madax banaan iyagu waa iska sunnayaal wey maalan qofkii hadda meyd dhaqa inuu may isagii laftiisu qubaysto taas baa ka mid a qofkii meyd mayray inuu isagiina mayrto qofkii qaadayna weesaysto faslun shuruudu lwuduu'i weesada shuruudeedu casharatun waa toban kow qofka weysaysanaya shuruud baa laga rabaa alislaamu islaamnimo haddoosan muslim ahayn oo iska weysweysayso intii dhaqo waxba uma jiraan watamyiizu wax kala soocid waa wax kala garanaya waa inuu yahay fasalka horta israaci marka u horeysa tamyiizi caqli waa inuu leeyahy wannaqaa u dahirnaan baa shardiya ay gabadhu ka dahiran tahay gabdhaha tan gaar u leh canil xaydi dhiigga caadada iyo wanifaasi dhiig dhalmaha markay weysaysanayso labadaas dhig waa inaysan jirin wa camaa shay xaggiina qofku waa inuu ka dahiran yahay shaygaasoo yamnacu diidaya wusuulal maa'i biyaha gaaridooda ilal basharati maqaarka ay gaaraan shay kasta oo biyuhu inay maqaarka gaaraan diidaya qofku waa inuu ka dahiran yahay waa inuusan macnaha uusan jirin oo haddii xanjo iyo xabag iyo wax ku dhegan yihiin meeshii biyuhu gaari lahaayeen weysadii ma ansaxayso waallaa yakuuna waa inuusan ahayn calal cudwi xubinka dushiisa maa shay ma shaygaasoo yuqayirulmaa biyaha doorinaya xubinka dushiisa wax biyaha doorinaya waa inaysan saarnayn zacfaraan iyo khad khadii qur-aanka lagu dhigan jiray iyo kuwii la midka haddee meesha saaran yihiin oo biyihii madoobaanayaan ama guduudanayaan isbedelayaan lama rabo marka hore waxaa iska dhaqo walcilmu waa shardiina ku aqoon leeyihin ku ogaan leeyahay bifardiyatihi wuduuga faralnimadiisa wuduugu wax laga tegi karo iska sunno oo kale iyo waa inuusan moodine faralnimada weesada waa inuu cilmi u leeyahay war weesadaana maxay kugu tahay salaad baa ku weesaysanaysa weesadaana maxay tahay waa igu faral waa laa yactaqida waa inuusan caqiidayn fardan faral oo min furuudihi wuduuga faralyaalkiisi lixda ahaa ka mid a waa soo qaadana fasalkeeda soo ma furuudul wuduu'i sitatu faral faralyaashaa ka midana sunnatan sunno waa inuusan u caqiideyn haddou u qabo wejigu inuu sunno yahay ama gacnaha ama lugaha dee booskoodiibuu ka soo hoos mariyey faralku waa ka sareeya sunnaha marka martabadoodiibuu hoos uga soo riday walmaa-u biyuhuna addahuuru kuwa wax dahiraya waa inay yihiin kuwa wax sii dahiraya biyaha lagu weesaysanayo ama lagu dahaaro qaadanayo kuwa wax sii dahiraya kuwa wax sii dahiraya waa inay yihiin dahuur dahirid badan sideeddaas dadkao dhan baa le shardi tobankii maxaa haray laba shardi labadan waxaa leh dad gaar ah qof macduurah labadan leh dadka macduurka ah waa shardiga sagaalaad iyo shardiga tobnaad waa kan wa dukhuulu lwaqti waqtigu waa inuu soo galo markuu weesaysanayo qofkaa macduurka ah iyo walmuwaalaatu xiriirin uu xiriiriyo weesada weesada iyo salaadana xiriiriyo labadaana waa lidaa'imi lxadiid nisbatan lidaa'imi lxadai qofka xadadkiisu joogtada yahay qof baan kaadidu kaka go-ayn salasulbow kaadiduusan ceshan karin maal oo joogto iska ah iyo wixii la mid a qofkaas labadan shar ama gabadha maalan baa dhiig waxaa ku dhacay aan joogsanayn oo aan dhiigga caadada ahayn xaydka aan ahayn mutaxayiro ah bay noqotay labadaa qof maxay samaynayaan barqadii ma sii weysaysan karaan hadday duhurka rabaan inay tukadaan waktigu marku soo galo bay weysaysanayaan waana xiriirinayaan horey ka dukanayaan laakiin dadka kale saaka weysadaada haddaa qabtid baa hadda duhur ku tukan ka dhaay casar ku tukan ka dhaay weligaa ku tukan ka dhaa labadan shardiyaa leh dadkao dhan ma laha qofka daa'imulxadad baa la yidhahdaa xadadkiisu joogtada yahay neeftii gadaalaan ka joogsanayn kaadidii baan ka joogsanayn gabadhaa dhiiggii baan ka joogsanayn iyo wixii la mid a leanna hadduu sii weysayso waaba kasii buraysaa laakiin waktigu markuu soo galay weysada ha galo intuu weysada ku dhex jiro wixii ka yimaada waa loo saamaxa wixii oo ka yimid buu iska tukanayaa laanna si kalou samayn karaan jirin waaye kuwaaba hadda waxaa laga yaabaa kateetar iyo inta wax la gasho oo isbitaal iyo meel yaallaan dee kaadidiis kagaba soconaysaba waktigiina waa kusoo gelayaa soo ma mana joogsanayso waaye bal xoogaa dhexgal marka si guud haddaa u ogaatay waxa weeyaan shuruuddaas waa toban sideedda hore dadka caafimaadka qaba oo caadigaabaa iskale labada kalena dadka noocaasa waxaa iskale macduuriinta ah xubinka waa inaysan saarnayn wax biyuhu inay gaaraan u diidaya hadduu qubaysanayo qubays waajibana waa la mid waa inaysan saarnayn wax biyaha u diidaya meeshuu mayran lahaa weesana hadday tahay xubnihii weesada waxa biyaha doorinaya waxaa ka mida buu yidhi khadda iyo zacfaraanka iyo wixii la mida waxyaalahaas buu iska ilaalinaya masalada sagaalaad iyo tobnaad labada shardi oo u dambeeya waxay shardi u yihiin lisixati wuduu'i daa'imi lxadad qofka xadadkiisu joogtada yahay weesadiisa asixideeda loo shardiya ee qofka saxiixa ee caafimaadka qaba maaha dadkaasna saasay samaynayaan oo u weesaysanayaan marka waktigu soo galo bay meeshii wax ka imaanayeen waa isjeysanayaan mare iyo wax hadday ku cubi karaan wax celin kara bay samaynayaan waa weesaysanayaan horey ka tukanayaan faasilun haadaa faasilun weeye nawaaqidu lwuduu'i weesada waxyaalaha buriya arbacatu ashyaa afar shay wey weesada afar shay baa burinaya alawalo midka ugu horeeya alkhaariju waa midka ka soo baxa min axadi sabiileyni labada wada midkood labadee min qubulin xagga hore ow duburin xagga dambe riixun ow kayru weeye khaarijkaas waa riix waa neefta soo baxda ama wax kalaba ila lmaniy manida mooyaane manida weesada ma buriso wax kastoo ka yimaado hore iyo gadaal labada meeloodoo qofku ka xaajo guto weesadu waa burinaya ilaa manida mooyaane mani hadday ka timaado manidu wax ka culus bay keenta weeso oo ah qubays ee haddou weese qabay markuu qubaysanayana isagu uusan istaaban oo cawradiisa taaban weesadiisi waa u jidhaa weesadiisii waa u jidhaa markaas waa masalo athani midka labaad oo weesada buriya zawaalul caqli caqliga zuulidiisa wey caqligii baa zuulay tegey muxuu ku tegey binowmin hurdo aw kayrihi hurdo keyrkiis waa waxaan hurdo ahayn hurdo ama waxaan hurdo ahayn ilaa nawma qaacidin mid fadhiya hurdadii mooyaane kaasoo mumakinin makaniyey maqcadahu dabadiisa makaanu fadhigiis min alardi maqcadahuba wuxuu makaniyey min alard meesha uu ku fadhiisanayo oo baryihiisa iyo dabadiisa buu dhulka saa ugu dhejiyay afargeeskaas u fadhiis qofka saa isagoo u fadhiya hadduu ku gam-o weysadiisa waa u jidhaa laakiin hurdo kastoo kale oo dhan weysada waa burinaysa waay ilaa qofka marka uu iskaba seexdo wuxuu ogyahay male wax ka yimid iyo wax kale laakiin qofka saan u fadhiya qofkaas isaga weysadiisa waa u jidha oo saa ku gamay ayb ilaa nawma qaacidin mumakinin makaniyey maqcadahu min alard ayuu makaniyey ahaaliu midka saddexaadna iltiqaau basharatay rajulin wamraatin saasaa laiskugu qabanaya iltiqaau basharatay rajulin wamraatin haweeney iyo nin labadooda jir labadaas istaabashadooda wey kulankood nin iyo islaan labadoodii maqaar baa istaabtay basharaa laga cabira timahan lama dhihin ilkaha lama dhihin ciddidan lama dhihin labada maqaar baa kulmado istaabtay isgaaray labadaas qof oo kabiirayna waa weyn da- maaha dad caruurnimo dhaafa ee macnaha waa weyn ajnabiyeyna ajnabina kale ah oo aan maxram isku ahayn ee baadi kale ah min gayri xaalina istaabtaan teed la-aanti astur la-aantis wax u dhexeeya male gacantoodii baa istaabatay farahoodii baa istaabtay marka meesha shuruudda fahan fiqigu waa fahane wuxuu waa basharada waa maqaarka waana rajulin wamra'atin haweenaya nine laba nin laguma dhihin laba ninoo istaabtay waxba ka burmayaan laba dumar oo istaabtan waxba ka burmayaan rajulin wamra'atin wey waa laba kala gedisan waa inay yihiin waaye kabiirayni baa lagu yiraya nin weyn iyo ilmo yar oo saqiir oo gabara ama qof weyn oo qof dumar oo weyn iyo wiil yara waxba kala burin mayaan labaduba waa inay kabiiran yihiin ajnabiyeyni baa la yihi hadday maxram isku yihiin habaryartii iyo hooyadii iyo gabadhiisi iyo walaashiiy dadka ay yihiin waxba kala burin mayaan intaasaa waxaasu cilmigay ku jiraan ajnabi bay kala yihiin min gayri xaalina waa inay saabtaan teed la-aan wax teeda uma dhexayn haddii teed u dhexay taabashadii waa dhacday laakiin maraaba udheaysay maraaba udhexaysay galoofiska in waa la gasho waxbaa udhexeeyey irbadiibuu ku duray oo waxa wey faraha ba halkaa ugu jiray ismaba taaban waajirte jirkood isma taaban waxbaa u dhexeeyey shuruuddaasi waa sidaas waaya markaas baa weysadii buraysaa sideed masalaa marka meeshaan laga soo saaraa oo waxaa ku kala duwan sideedan mas'alo bal intaan sideed daba la gaarin taabashadaani shan shay bay wadatahay wixii waa maqaarka labada qof waa inay kala duwan yihiin labaduba xadushahwo waa inay gaareen waa inaysan maxramnimo jirin waa inaan astur u dhaxayn sideedooda waa intaa w shantaas bay taasi gaar u leedahay haddii qof nool iyo qof dhintay is qofka nool hadduu taabto qof dhintay ka nool baa weysadiisu buraysaa ee meydkii loo weseeyey waxba weysadiisu buri mayso weysadiisa waa u jidha waaya marka waxaa jira masi iyo lamsi masi iyo lamsi oo idiin qorayaan sideed mas'alo oo ay ku kala tagaan lamsigu hadduu dhaco waa istaabashada labadan qof oo hadda aan sheegaynay labadaba laamis iyo malmuus kii wax taabtay iyo kii la taabtayba waa ka budhi marka masaladaa laakiin meesha ay munaasibka u tahay aan soo gaaro alraabicu bay munaasib u tahay alraabicu midka afraad oo weysada burinaya masu qubulil'aadamiyi aadami cawradiisa hore taabashadeeda wey ow xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda wey barida maaha dabada wareegeeda waaya xalqa waa meeshaa siliska oo kalea macnaha wax ka soo baxayaan gadaale bibadni raaxatin oo ku taabto calaa casha beerkeeda ow buduuni lasaabici faraha beerkooda waa un isla intaas calaa casha iyo faraheeda is wadata meelun ka mid a haddou binu aadan cawrada kaga taabto hadduu doono isago ha iska taabto hadduu doono ilmihiisi yaraayo hadeer dhasha ha ka taabto hadday doonaan rag ha wada ahaadeen hadday doonaan dumar ha wada ahaadeen say doona ha noqdeen hadday saas dhacdo weysadii waa budh masaladaan u soconnay markii dhowto waa midaano masigii hore masigaan hadda aan joognay iyo lamsiga aan soo marnay baa sideed masalo ku kala tagsan isku khilaafa lamsi waxay ahaayeen labadii haddeer nin iyo dumar nin iyo rag istaabanayey kan wax taabtay iyo qofka kan la taabtayba weysada waa ka budhi laakiin tan masiga ah oo cawrada ah kan wax taabtay oo gacantiisa ama jirkiisa ku taabtay qof cawrada hadduu doono isaga wax iska taabtee kan wax taabtay baa wax ka bureen kan la taabtay waxba kama burin waay maalan halkaan aan ku cesho waxa weeyaan waxaa farq u dhaxeeyaa allams walmas labadaas weeyaan maalan lamsiga qofka jirkiisa oo dhan meel kasta uu ka taabto haddii ma rag iyo dumar kale yihiin meeshuu ka taabto waa meeshii kale weysadii waa burid laakiin midaan cawrada la xidhiidha waa calaacasha beerkeeda ama faraha beerkooda hadday taabashadu ay tahay lamsiga waxaa shardiga rag iyo dumar inay kale yihiin laakiin masiga shardi maaha raggii baa kala burinaya noqonaysaa markaas haddii cawradood uu cawradiisa taabto ninkaas wax taabtay caw ninkaa wax taabtay oo nin kale cawradii taabtay kaan wax taabtaa weysadiisa budhi waaye lamsiga rag iyo dumar markay ahayd istaabashada ah waxaa shardi ahayd inay dad waaweyn yihiin laakiin midaan kale cawra taabadka ah oo masig ah waaweynaanba shardi iyo xaddushaawo in la gaaro shardiba maaha tii horeoo lams lamsiga maxramnimo waa inaysan jirin labada qof oo istaabto ragga iyo dumarka kale ah midaan la xidhiidha masiga oo calaacasha beerkeeda faraha beerkeeda wax lagu taabanayo oo cawrada la xidhiidha in la taabtay maxramnimo shardi maba ahaba isagaaba qofku iska burin kara waay waa ilaa sideed masalo halkaasuu ku qoraya faslun haadaa faasilun weeye man intaqada wuduu'uhu wuduugiisu qofku buro xaruma calayhi waxaa ka xaaraana arbacatu ashyaa afar shay qofkii weysadu ka bidho afar shay baa xaaraam ka ah asalaatu salaad inuu tukado waa ka xaaraam weese ma qabo wadawaafo inuu kacbada dawaafo waa ka xaaraam weese ma qabo wamasulmusxafi kitaab qur-aana inuu taabto waa ka xaaraan weese ma uu qabo wa xamluhu inuu qaadana waa ka xaaraan oo weese ma uu qabo waaye ayib wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana calaljunubi qofka junubkaada qubaysku waajibka ku noqday oo janaabada leh sitatu ashyaaa lix shay asalaatu salaad inuu tukado iyo wadawaafu iyo wamasul musxafi iyo waxamluhu afartii hadeer laba ugu dar labadii waa kuwan walubthu nagaansho fi lmasjidi uu ku nagaado baa xaaraam ka ah masaajid kuma nagaan karo qof qubays waajiba lagu leeyay iyo wa qira'at lqur'aani qur-aan akhrintiis qofku isagoo aan weese qabin qur-aanka waa akhrin karaa amaa haddii uu junub yahay qur-aanna ma akhrin karo qur-aanna ma akhrin karo taasina wataa waxaa la leeyahay qur-aanka taabashadiisa haddii la diiday dee xambaaridiisuna waa min baabi owla muxuu u qaadayaaba inuu qaado maba ahaba waaya lama weyse qabe oo masaajidkii nin junuba iyo gabarh xaida iyo qof junuba looma ogolaan masaladaasna waa taas qofkii laakiin waayey biyo iyo booraysi faaqidu dahureyn baa la dhahaa soo maha qof labadii wax dahiraya labadiiba waa waay waa tukanaya laakiin muxuu ku tukanaya faatixada faatixadu soo qur-aan maaha haa waa iska akhrisanaya faatixadiis la wuxuu ku qubaysay iyo wux ku weysaysa midna soo mahayse faatixada ha ku gaabsado wayaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi lxaydi xaydka sababkii waxaa ku xaaraana casharatu ashyaa toban shay lixdii hadeer afar ugu dar asalaatu salaad gabarh caadadaa qabto salaad baa ka xaaraanaya o dawaafu dawaafaya waa masul musxaf musxaf taabashada iyo waxamluhu qaadidiis iyo walubthu ku nagaansho filmasjidi lagu nagaado iyo wa qira'at lqur'aan iyo wa soomu soom iyadoo dhiigaa jiro ma ay soomi kadho iyo wa dalaaqu furniinna waa xaaraam gabadha xaydada dalaaqii lama ogola in la furo waay ninku xaaskiisoo xaaydaa inuu furo lama ogola ama iyadoo nufasaayo umusha ku jiro oo dhiiggaa kale u jiro laakiin hadduu furo dalaaqii waa dhacaya xaaraan baa ku dhace maca alismi waana dembiili maxaa yeele muddadii iyo ciddadii baa gabadha ku dheeraanaysa waalmuruuru fi lmasjidi marid masaajidka ay madho in khaafad hadday ka baqayso talwiisow masaajidka in wax kaga ka gaaraan wax kaga dharoomaan waa xaaraan taasina wataa waxaa kaloo xaaraana walistimtaacu istimtaac ama raaxaysi bimaa makaan bayna surati xudunta iyo warugbati looyaha udhaay u dhaxeeya intaas ama jirkaas iyana iskagama dhowaan karaan waaye oo ninkeeduguma soo dhowaan karo wey waaa sideeda waxaa kaloo jira qofkii hadda nabar iyo dhaawac iyo leh ka baqa masaajidka inay wax ka gaaraan masaajidka inuu dhex maro lama ogola masaaji masaajidada nadaafadooda raba in la ilaaliyo isaguna waka markii arrimahani dhammaadaanba qofku wixii samayn karaa laakiin ogow waxaa lagu leeyahay wayastamiru taxriimu dalika ilaa an yanqadica damu ilaa dhiiggaa go-o arrinkaasi saasuu xaaraan u ahaanaya oo ay ka qubaysato gabadhi laakiin waxaa la soo reebay laba masalo soonka iyo dalaaqa gabadhii dhiigga hadduu go-ay iyadoo aan weli qubaysan soonka waa niyeysan ka dhah furniinkana dhiigga mar hadduu go-ay iyadoo aan weli ka qubaysan furniinkii waa bannaanaanaya oo furi karaa qubayskii uma yaallaan labadaas والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب